iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay munaasabadaha ciidulfatriga ayaa golaha dhallinyarada degmada kismaayo waxay ka farxiyeen qaar ka mid ah agoonta ku nool magaalada kismaayo caruurtan agoonta ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho dhallinyaradan ayaa ah kuwa isu xilqaamay cidsiinta caruurtan agoonta si ay farxadda ula wadaagaan caruurta kale ee dhigooda ah qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurta agoonta ayaa u mahad celiyey golaha dhallinyarada degmada kismaayo dhalinyarada magaalada kismaayo degmada waxaa uga mahad celinayaa sida fiican ay agoonta uga qayb qaateen dharkooda iidda aan uga mahad celinaynaa waynu ku mahadsan yihiin annagana aad ayaan ugu faraxsannahay uguna qanacsannahay sababtoo ah tabarba maanan hayni aan ku iidsiino guddoomiyaha dhallinyarada degmada kismaayo abaadir baashi ayaa dhankiisa tilmaamay in ay u taagan yihiin mar walba sidii ay u garab istaagi lahaayeen ugana farxin lahaayeen caruurta agoonta iyo kuwa danyarta ah ee ku nool magaalada kismaayo annagoo ah dhallinyarada degmada kismaayo waxaa maalmahan u taagneen inaan ciidsiino caruurta agoonta ee magaalada kismaayo intii aan ka gaari karno waxaan ku ciidsiinaynana wax annaga jeebkeenna ma ahayn wax magaalada waalidka laga soo qaaday ilmihii lagu ciidsiinaayo waay waa samayn jirnay barnaamijyada noocan oo kaleeto barnaamijka sanadkanna wuxuu ahaa sanadada aan soo qabana mid lamid ah waxaa u malaysaa sanadkan in magaalada culeys badan uu ka jiray dad intaan ka badanaa ciidsiin jirnay hadda laakiin waxaa u malaysaa tirada inay aad u yar tahay haddana waa ilaahay mahaddi marba haddii tallaabo la qaadayo oo wax la ciidsiinayo waa ilaahay mahaddi marka maanta waxaa halkaan u taaganahay inaan ciidsiino wixii aan soo wadnay maalmahan aan ku soo gabagabayno waxaa rabaa inaan halkaan uga faa'iidaysto fursadda ah lambarada akoonka ee wax lagu aruurin jiray in macnaha wixii hadda ka dambeeya aan waxba lagu soo dirin aadaan umahadsantihiin salaam cid walba oo ka soo qayb qaadatayna waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin ee ugu horeeyaan bahda saxaafadda aadaan umahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu